waxa weeye waa laba arrimood oo waa ka xunnahay xildhibaan qaranka inuu yidhaaho eighteen may waa maalin madow baa loo qabaa waxa weeye eighteen may waxa weeye waa maalin qaran somalilan baana wadale dadka yidhaahaa ma wada helina kuma raacsanin somalilan baa wadale waa ayatinka somalilan shacabka somalilan baa koostay eighteen may in loo dabaaltego horena waynu inoo soo martay oo first july oo soomaalidu xoriyad qaadatay koob iyo labaatanki octoobar baa loo dabaaltegi jiray waxa weeye shacabku waxay koosteen in eighteen may loo dabaaltego marka aada iyo aad baan uga xunnahay xildhibaan qaran inuu yidhaaho eighteen may waa maalin madow laakiin waxaa jira waxa weeye xildhibaanku rayigiis ra'yigiisa bersal buu dhiibtay dastuurkan u fasaxaya inuu ra'yigiisa dhiibto ama qalad ha noqdo ama sax ha noqdo waxaanse ka xunnahay waxa weeye xadhigga loo geystay oo ah baalmarsan sharciga waxa weeye xildhibaanku wuxuu leeyahay dariiq loo maro xasaanad buu leeyahay isagoon xasaanadiisii la marin baa gurigiisa loo daatay waa la kaxeeye oo waa la xidhay c i d baa lagu xidhay qodobka sagaal iyo afartanaad iyo toddobaatan iyo sagaal waxay sheegayaan xasaanada xildhibaanka xildhibaanka lamana xidhi karo lama baari karo waxba lama weydiin karo ilaa xasaanada laga qaado oo golaha wakiilada lasoo ogeysiiyey oo golahu xasaanad markuu ka qaado ayaa maxkamad la keeni karaa laakiin hadda waxaanu qabnaa waxa weeye waa dhegaysanay booliiska in gurigiisa loo dhacayna waa naloo sheegay booliiskuna markay hadlayeen waxay sheegeen qodobadii isaga xasaanada siinaya falakarasa waxa weeye inuu qofku dembi gacanta kula jiro laakiin laba casho ka hor sidaanu ognahay buu xildhibaanku shir jaraayid qabtay falakarasana waa in isagoo markaa falkii gacanta kula jira la qabtaa waxa weeye gurigiisu uu hurtay marka xildhibaanka iyo muwaadiniinta kaleba waxa weeye marka la qabanayo booliisku waa inay sifo sharciga u maraan waxa weeye xildhibaanka waxay ahayd in la haddii kiis lagu hayo in kiiskiisa lasoo oogo xiraalinta la geeyo lasoo mariyo dabeedna golaha la keeno golaha markaa la weydiisto inuu xasaanada ka qaado laakiin isagoon xasaanadii laga qaadin ayaa wixii oo dhan la maray gurigiisa loo dhacay caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo hurto loogu dhacay xabsi la geeyey saakana waxaa war kale ah waxa weeye in la geeyo maxkamaddii si loogu xalaaleeyo xadhigiisa taasina waxa weeye waa dembi kale oo dastuur jebina anigoo guddoomiya baarlamaanka oo xildhibaanka wuxuu qaba aan ogeyn saaka u tegeyna c i d waxay ii diiday inaan arko xaq baana u leeyahay inaan arko inuu wax qabo iyo in kale